xeerkani waa xeer muhiimad weyn ugu fadhiya dalka qaybo badan oo bulshaduna ay aad ugu baahan tahay waxaa somalilan aad ugu badan khaasatan iminka magaalada hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee jamhuuriyadda somalilan gaadiidkii shilalkiibaa batay markay shilalkii bateen ayaa dadkii iyo reerihii waxaa ku soo kordhay culaysyo badan oo dhaqaale oo ninkii miyiga joogay ee adhiga haystay ama geela ama lowda ama beeraleyda ahaa shil uu geystay nin ay tol yihiin oo gaadhi ku ganacsada ama ku xaragooda uu magaalada wato in lagu soo dallaco kharashkiisii oo la yidhaahdo mag noocaasaa jirta si isdaba jooga oon xad lahayn bay u badatay arrintaasi arrintii waxay noqotay in gaadiidkii loo sameeyo caymis si wixii maga shirkadaha caymisku ay u bixiyeen gaadiidka caymiska ku jira taasi waa arrinta koowaad arrinta labaad waxay usoo kordhinaysaa dowladda dhaqaalo badan oo kaga maqnaa xagga gaadiidleyda ama ganacsatada ama dadka hantiilayaasha ee gaadiidka ka shaqaysta arrinta saddexaad oo arrin weyn oo muhiima waa arrinta maalgashiga caalamigaa somalilan saaad og tahay shirkada waaweyn oo caalamiya aad ugu soo badanaya maalgashanaya marka caymisku wuxuu ahaa meesha keliyaataa ee ka maqan maalgelinta dibadeed sidaa liajligeen somalilan waxaa ugu jirta faa'iida aad u weyn dadka qaarkood waxay isweydiinayaan bulshada iyo dadka caadiga ah maxaa faa'iido ugu jira ta kale xeerkani ma damaanad qaadaya ma dhowraya xuquuqaadka asaasigaha ee u dhexaynayay tusaale ahaan bulshada kale iyo shirkadaha caymiska hadrow runtii macno weyn iyo qiimo weyn bay shirkadaha ugu jirtaa inay xeer yeeshaan oo xeerkan la ansixiyey waa xeerka shirkadaha caymiska hore loo ansixiyey xeerkii hay-adda caymiska qaranka faa'iidooyinkuna aad bay u badan yihiin kow waxaa ka mid a xeerkan wuxuu sheegayaa shirkad caymis cidda noqon karta iyo ciddaan noqonayn xeerkan wuxuu kaluu dhiiri gelinayaa dadka reer somalilan ee shirkadaha caymiska maalgashaday inay iyagu suuqa qaban karaan oo muwaadiniintii buu ilaalinayaa xeerkan wuxuu shirkadaha dan ugu yahay wuxuu kala ilaalinayaa qofkii muwaadinka ahaa ee caymiska galay wuxuu xaqa ugu lahaa iyo wixii loogu lahaa shirkadda waajibka saaran iyo waxay xaq u leedahay iyo dadka adeeg bixiyaasha saddexaad ee runtii iyaguna ka mid yihiin cusbitaallada iyo geerishadoo kale in iyagana adeegyadoodii ay bixinayeen ay ku bixinayeen magaca shirkadaha caymiska uu noqdo mid waafaqsan xeerarkii sida kastamarka ama qofka macmiilkaa maxaa loo qabanayaa sidee wax loogu qabanayaa magtiisa ama dhayitaankiisa maxay noqonaya hadday dhibaata ku timaado faa'iidooyinka kaleu leeyahay shirkadaha runtii weliba khaasatan annagu takaaful ahaan aan aad ugu faraxsanna waxa weeye shaqo abuur badan baa ka dhalanaya oo dhallinyartii jaamacadaha ka baxaya reer somalilan shaqo badan ayay ka helayaan waxaa meeshii ka dhalanaya nimanka brokriska loo yaqaano ama dilaalada caymiska oo soo suuq geynaya adeegyadii ugu dambayn waxaa jira dadku in badan maba fahamsanaa macnaha caymis dad badan baa isweydiinaya inkastaoo shirkadii ugu horreeyaad ka mid ahaydeen ee somalilan ka aasaasma haddana xoogaal waxaad u tiinaanaya mujtamacu xog badan ka haynin markaa khadrow waa runtaa bulshada ku cusbaa iminka dhowr iyo toban sanno ayuun baanu wadnay caymiska somalilan dee maanta laba iyo soddon guuradii waatii u dabaaldegaysay bil ka hor saddex iyo toban sanno oo ka midana caymiska waanu wadnay in ka horraysayna waa lasoo wacyigelinaya dadko caymisku runtii caymiskan islaamiga weliba ah ee shareecada waafaqsani markii aan waddanka keennay annagu oo ugu horraysay maalmihii ugu horraysay waa lay weydiin jiray caymisku muxuu yahay weliba khaasatan dhallinyarada waxay odhan jireen caymisku muxuu yahay muxuu faa'iido leeyahay maanta horta runtii waa laga dheragsan yahay jaamacadaha waa lagu dhigaa caymiska runtii aadka u yaqaanaan waa gaadiidka iyo caafimaadka xildhibaan mukhtaar maxamuud cabdilaahi diir qaraadh wuxuu ka mid yahay golaha guurta ee somalilan mudanayaasha gaar ahaana waa ku-xigeenka gudiga dhaqaalaha maxay tahay waxa uu bulshada u tarayo xeerkan caymis sida caadigaana inta badan xeerarka waxaa keenta baahiyo loo qabo oo bulshadu u qabto taasaa lagu sameeyaa xeerarka marka sidii wuxuu soo maray caadiga jaranjartii oo hay-adda caymiska iyo shirkadiiba kasoo wada shaqeeyey guurtidii way ansixisay iyaduna waxaana uu gudbayaa madaxweynaha qodobka ah dhibaatooyinka uu keenayo xagga dhibaatada bulshadu kala kulanta xagga shirarka ee weliba madax dhaqameedkaa taabatay iminka sanadkii ugu dambeeyey oo kale twenty twentygii haddii aynu maxay hayday aynu dib u eegno waxaa la qiyaasaya ilaa shan kun oo maxay hayday shir inuu wadanka ka dhacay waxaana dhimashada lagu qiyaasaya laba boqol ilaa laba boqol iyo labaatan burburka dhaqaalena waxaa lagu qiyaasaya inuu gaadhayo ilaa konton milyan oo dollar lacag ah khasaarahaas oo inta badan uu bulshada dee dib ugu soo noqon jiray cuqaashana dhibaato weyn ay ka haysatay iyo madax dhaqameedka iyo odayaasha reeraha u tagaya taasoo keentay in qaybo ka mida odayaashaasi ay sameeyeen in ay ciddii gaari samaysa ama gaari gaara oo bareexada samaysata maxay hayday iyo qaadhan gaara ay uga ururiyaan si aanay bulshada maxay hayday dee kale dhibaatadii aanay ugu soo gudbin oo iyagoo ay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haystay iyagoo xadhigya ku gala iyagoo culaysyo badan oo dhaqaalan inta badan ay sababto shilalkaa gawaadhid waxaa laga yaabaa qof iska miskiina oon wax badan bahaysan ama shaqaalaha waa konton qof intuu gaari ku qaado konsagina hadduu doono dhimanayaa ama soddon ama tobanba markaa dee khasaaray cid bixin kartaa ma jirto taasu waa taa xeerkan inta badan waa xeerka ganacsiga islaamiga ah oo wadankeena sidaad og tahay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa shanaad firqadiisa labaad wuxuu dhigayaa wax kasta oo shareecada ka hor imanaya waa reeban tahay qodobka afar iyo tobnaadna inta badan isagana firqadiisa saddexaad waxay dhigaysaa ka ganacsiga iyo ka xooleysiga wixii ribada iyo waxaa ku saabsan inay xaaraan tahay marka walaal waa baahi bulsho oo jirtay oo la doonayo in lagu lagaga hortago dhibaatooyinka ay sababeen gaadiidku khadar maxamed cakule v o a hargeysa